Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowladda Jubbaland Mudane Cabdulaahi Cali Faarax oo ay weeliyaan qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ayaa xoolo nool oo loogu talagalay dhaqasho ku wareejiyay dadka barakacayaasha ah ee ku nool deegaanada New Qamqam iyo New Ceeljaalle. Xoolaha wasaaraddu ku wareejisay qaar ka mid ah barakacayaasha ayaa intaan lagu wareejinin dadka waxaa lagu sameeyay daaweyn si looga hortago cudurrada ku dhaca xoolaha. Digtor Cusmaan Axmed Agaasimaha Waaxda Caafimaadka Xoolaha ee wasaaradda ayaa ka hadlay xoolaha ay daaweynta ku sameeyeen ka hor intaan lagu wareejinin barakacayaasha.
annagoo ka socona wasaaradda xanaanada xoolaha laba qodob oo qodobka ugu horeeya ay tahay ee inaan ka shaqayno caafimaadka xoolaha halkaan la rabo dad IDPs ah oo ee degan deegaanadan ee aagga qaamaqaami iyo istanbul in loo qaybiyo xoolaha ee si ay economically iyo nutritionally ee dhaqaale ahaan iyo iyo iyo cunno ahaanba ee ee u- u- uga kabto ee ee noloshooda marka waxaan halkaan keenay tiimka caafimaadka xoolaha oo si sida la la ogub yahay ama lala socda wasaaradda mas-uuliyaddeeda waxaa ka mid ah in adeega caafimaadka xoolaha ee iyo horumarintoodaba ay ka shaqayso shuruucda iyo habraacyadana ay ka mid tahay mar walba in la daaweeyo xoolaha saas darteed ayaa halkaan waxaa lagu siiyey xoolaha talaal iyo daaweyn si xoolahan ay s- maadaama meelo kala duwan iyo deegaano kala duwan laga soo gaday disease control ee qorshaha ay u noqoto iyo sidoo kale ee in deworming lagu sameeyo oo gooryaanada iyo antiparasiteka ee ee looga daaweeyo Ee, mar walbana insha allah waxaan korjeedo joogteyn doonaa xoolahan la bixiyey tiradooda ee caafimaadkooda iyo sidoo kale ee cunadooda inaan la soconno dadkii la siiyeyna ay uga faa'iidaystaan ee sidii loogu talagalay oo aan dib loo iibinin caafimaad ahaanna mar walba aan la soconno tiimamka halkaan jooga oo community based animal health workers la yidhaha ama daryeelayaasha xoolaha yaa si joogto ah ula socon doono oo halkaan jooga tiimka wasaaraddana waxay fududeyn doonaan bixinta adeegyada caafimaadka sida daawada iyo tallaalka Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowladda Jubbaland Mudane Cabdulaahi Cali Faarax ayaa sharaxaad ka bixiyay xoolaha ay wasaaraddu siinayso dadka barakacayaasha ah iyo muhiimadda laga leeyahay.
halkan waxaan u nimid inaan ka samayna xoolo qaybin ee, deegaanka new ee, qaamqaam iyo deegaanka kale ah ee, new ceel jaalle Een, xoolahana oo u talagalnay inay wax ka bedelaan dhaqaalaha dadka danyarta ay halka degan ee idbska qaxootiga ah Een, in badanna waan samayna in badanna waan samayn doonaa Een, waxaanu dadka kula daarmaynaa dadka xoolaha aan siinay inay xoolaha dhaqdaan ka faa'iidaystaan Ee, wasaaradduna waxay samayn doontaa kormeer Ee, waan u daaweyn doonaa hadda waan saaka waan daaweynay Ee, laakiin mustaqbalkana waan daaweyn doonaa waan tallaali doonaa Een, waxaan ku boorinaynaa ee, maamulka halkan ee, iyo deegaanka iyo wasaaraddu inay si dhow u wada shaqeeyaan si xoolahaasi ay dadka u dhaqdaan oo ka mamnuuca inay la gato laakiin ay tahay inay dhaqdaan oo xoolo loogu talagalay dhaqasho loogu talagalay